ra-iisul wasaarihii soomaaliya xasan cali kheyre oo shalay ay xilka ka qaadeen aqalka hoose ee baarlamanka ayaa sheegay inuu is casilayo xasan cali kheyre ayaa hadlay goor dambe ee xalay waxaana u dhaliilay nidaamka loo maray xilka qaadistiisa ka hor inta uusan ka hadlin sida uu u arko xilka qaadistiisa ayuu ka warramay waxyaabihii ay qabato dowladdiisa
xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guulaysanay howlo waaweyn waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku samayno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka inaan dib u habeyn ballaaran ku samaynay nidaamka maaliyadda dalkeenna oo dunidu noo soo istaagtay soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hiyaadaheenna dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo dayn lagu lahaa dalkeenna muddo dheer
waxa uu ka hadlay sida uu u arko doorasho xilligeeda ku dhacdo iyo muddo kororsi waxaan ka shaqaynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu keennay magaalada dhuusabanreeb si go-aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka kusoo foolle waxaan isku raacnay in laysku soo laabto shan iyo tobanka agosto si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka inkasta oo kulamadii dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyey haddana waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka fikirkaas oo aan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda soomaaliyeed in dalka afartii sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qoraysu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino ugu dambayntiina waxa uu sheegay inaan qaab dastuur ah loo marin xilka qaadistiisa iyo inaysan dhicin codtirin waxaase uu sheegay inuu tanasuliyo si uu u ilaaliyo midnimada waddanka iyo inuusan qayb ka noqon qalalaase iyo dib u dhac siyaasadeed amni iyo dhaqaale anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajandaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu turo shacabka soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeeda dulka ku dhaca mid dhaqaale iyo mid amni mid bulsho ayaan sida ummadda soomaaliyeed ugu baratay waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin laakiin aan u joogay inaan shacabka soomaaliyeed u adeego kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya xasan cali kheyre oo xalay ka hadlayay xilka qaadistiisa